deegaanka wiilmaadhow ee hoostaga degmada afmadow ayaa waxaa gaaray wafdi iskugu jira ducaad iyo dhakhaatiir oo dhowaanahanba ka howlgelaya gobolka islamarkaana ay wilaayadu magacowday wafdigan ayaa dadka siinayay daaweyn iskugu jira mid jireed iyo mid ruuxayd waxayna dadka ka daaweynayeen qalbiga iyo jidhka dadka ku dhaqan deegaanka wiilmaadhow ayaa si farxad leh ku soo dhoweeyey wafdigani ugu yimid gurmadka waxayna ahaayeen kuwa aad ugu faraxsan waxa la siinayo waxayna qaadanayeen muxaadaraad iyo waxbarasho kale oo lagu kobcinayo garaadka dadka ku dhaqan deegaanka wiilmaadhow ee hoostaga degmada afmadow si aad u wacanayeen uga faa'iidaysteen waa kuwani qaar ka mida dadka deegaanka oo shucuurtooda farxadeed ka warbixinaya iyagoo sidoo kalena u mahad celinaya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee gurmadkani soo gaarsiisay ilaahay waa ku mahadsan magacyadu waxaa la yidhahaa maxamed waxaan joogaa weelmaaro degmada afmadow walaali baa noo timid waxay noo keenta daawo nin yar nin weyn saqiir kabiir nise iyo rijaal intaba waa la qaatay oo lacag la'aan ilaahay baa ku mahadsan nabadgelyana waan haysannaa ilaahay baa ku mahadsan maanta dareenka dadka ka waran adeer farxad baa taalla farxad baa taalla wakaa farxad baa taalla iyo leelkeeda dadka dhan waa isu wax ka maqan ma leh deegaanka oo dhan waa isu macal xoolalaydu waa imaatay maasha allah baadiyaa laga imaaday baadiyaa laga imaaday si fiican marka nabadgelyaas iyo wanaaggaasaan joognaa ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta gacantooda kor allah ka dhigo kor allah ka dhigo kor allah ka dhigo insha allahu tacaala bismillaah alxamdulilaah maanta waxaan joognaa waxaan joognaa weelmaaro degmada afmadow daawaana la siiya lacag la'aan alxamdulilah rabbilcaalamiin dhakhaatiir baa timaado sharaf leh alxamdulilah waa nala baaray carruur iyo dad waaweyn rag iyo dumarba waa nala daaweeye maasha allah alxamdulilah daawo sharaf lahan qaadanay walaayada ayaana ku mahadsan khayr allah siiyo jasaakumullahu khayr ilaahay naa xifdiyo fi dunya walaakhira daawada waa baahi zaa'id baa loo qabay alxamdulilah alxamdulilah daawo iyo waxbarasho waa saaka labadaba waa nala siiyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin labada dhinac waa lasoo kaana dare maasha allah alxamdulilah ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha guuleeyo magacaygu waa raxmo oo joogto degmada afmadow gaar ahaan wiilmaro maanta walaayada islaamiya waxay noo keentay daawo lacag la'aan ah taas oo ka faa'iidaysteen bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan leenahay alxamdulilaah uma alxamdulilaah marka xigta waxaan mahad celinaynaa walaayada si guud ahaan iyo si gaar ahaaneedba waxaan leeyahay allah subxaana watacaala markasta guulha siiyo mujaahidiinta dhakhaatiirta dadka deegaankani u gurmaday ayaa iyaguna markooda hadlay waxayna qof walba siinayeen daawooyinka u qoran ibraahim buulle reeweelmaaro ah sibrofalksiin afar toban xaba soo sii ombarosol toban xaba soo sii metero afar toban soo sii
horey waxay isla dhakhaatiirtan caafimaad daawooyin iyo baaritaanno ugu sameeyeen dadka ku nool degmooyinka xagar iyo dhoobley ee hoostaga jubbada hoose